bismi illaahi alxamdu lilaah athanaau lilaah asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi waaalihi wasaxbihi wasalam Aan- maanta waxaan joognaa dugsiga tababarka generaal gordon oo isu bedelay isu bedeli doona in sha allahu Aan, kuliyadda tababarka generaal gordon Aan, dugsigan waxaa dhisay dalka aanu walaalaha nahay ee imaaraadka carabta oo ku taageerayay een, ciidanka soomaaliyeed inay ka qayb qaataan dhismihiisa xeradan waa xero aada u ballaaran waa xero ciidan waa xero dugsi lagu tababaro Een, oo isugu jirta qaybihii looga baahnaa dugsi ama qayb dabrid ha noqoto ama qayb taatika ha noqoto ama qayb dhismaha jirka ha noqoto ama qayb deegaan ha noqoto Aan halkan saraakiishii imaaraadka ee dugsigan maamulaysay waxay si buuxda taliska xoogga dalka soomaaliyeed ugu wareejisay maamulkii dugsiga waxaanan la wareegnay dhammaan wixii dhismo ahaa oo dugsigu lahaa waa la wareegnay waxay kaloo aan la wareegnay qayb gaadiid ah oo ay noogu deeqeen oo ay nagu wareejiyeen gaadiidka halkaas ka muuqda oo isugu jira mid xamuula iyo mid ay sheeg soomaalida cabdibilaha u taqaano iyo ambalaasyo dhammaantood saraakiishii imaaraadka ahayd baa nagu wareejisay waxayna ku wareejiyeen taliska xoogga dalka soomaaliyeed waxaana iska leh ciidanka degan dugsiga generaal gordon oo hadda loo bixiyey guutada daljir oo oleh taliyo guuto abbaanduulo guuto taliyo ururo abbaanduulo ururo ilaa taliyo hore nidaamka ciidamada loo dhisi jiro ay u dhammaystiran yihiin hadda ciidankaasa halkan degan saraakiishan garbahayga taagan waa saraakiisha xeradan iyo ciidankan iyo gaadiidkan iyo qalabkan maamulaysay intii ay ayagu saraakiishii imaaraadka ay ka baxeen sidii hore ay ahayd iyo si kasii qurux badan yaa gacanta loogu hayay qalabka iyo dhismaha Een, saraakiishii imaaraadka ee halkan maamulaysay waxaan uga mahadcelinaynaa dadaalkii faraha badnaa ee ay sameeyeen Ee, gaadiidkii ay ciidanka siiyeen tababarkii ay bixiyeen waana mid la isku leeyahay oo ciidankii ay tababareenna ayaguna nimo saraakiilah oo waxa weeyaan oo jaamacadda carabta ah oo saaxiibada yada ah ah waa uga mahad celinaynaa wixii wanaagsanaa oo ay sameeyeen saraakiishaas imaaraad waa mahadsantii Yeah. meeshaan dhismayahan dhismahan rabaa inaan wax yar kaga noqdo dhismuhu wuu tiro badan yahay halkan wuxuu leeyahay deegaanka ciidanka xafiisyadii maamulka istooradii logistikada kuwa hubka iyo rasaasta hangaradii gaadiidka lagu xareynayey isbitaalkii lagu daweynayay askarta wuu dhammaystiran yahay iyo qaybo kale oo oo nidaamka ciidanka gaar u ah oo in warbaahinta looga sheega aan loo baahnayn oo tababaradooda iyo takhasusaadkooda khuseynaya marka xero dhammaystiran weeye waa nidaamkii xerooyinka loo dhisi jira anagoon aan u dhisan jirnay weeye marka een, dadku maalmahan oo dhan war baa la iska daba waday robagandaa la waday been baa la akhriyahayay waxaas waxba kama jiraan xeradan waa xero dowladeed dowladda soomaaliya ciidanka xoogga dalka soomaaliya baa gacanta ku haya waxayna weligeed ahaan doontaa sidaan iyo si kasii wanaagsan insha allah waa mahadsantii